faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkani waa reediyo cadaada kusoo dhowaada warka duhur qodobada maanta dhegaysa doontiin waxaa u doroon meydka allaha naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahana duqa magaalada caasimada muqdisho maanta laga soo dejiyey garoonka adaacadda ee muqdisho aas qaran loogu sameeyey muqdisho wasiiro ka tirsan maamulka puntlandna qorax lagula eegtay bartamaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland hogaamiyaasha soomaaliya ee oromada oo shir nabadeed uga furmay magaalada jigjiya xarunta dowladdeegaanka soomaaliya ee etoobiya saraakiisha ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay in qabsideen deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ururka al-shabaab oo maanta deegaanka buuqaqable ku soo bandhigay oday dhaqameed ay sheegeen inay ka soo jiidaan hirshabeelle iyo galmudug intaasaad maqashan waxay ahayd qodobada uga doorka roon warka duhure reediyo cidaada goor u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa duhur axad taaridan ay ku aasaysan tahay afarta bisha sideedaad sanadka laba kun sagaaliyo toban kusoo dhowaada warkii oo dhan meydka allah naxariistay gudoomiye gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimada ee muqdisho ayaa maanta waxaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadaacadda ee magaalada caasimada ee muqdisho waxaana aas qoran lagu sameeyey xerada tababarada ciidanka booliska soomaalida ee generaalkaahiye magaalada caasimadda muqdisho qabaro ku yaala dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed genaraal kaahiya ayaa maanta waxaa aasqaran lagu sameeyey allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqa magaalada caasimadda muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer isow oo ku geeriyooda dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxii dhowaan ka dhacay xarunta fiishan ku horna ee laga aramiyo maamulka gobolka banaadir haaska marxuum jeneriso waxaa ka qayb galay madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin xilo kala duwan kasoo qabtay dowladda iyo kuwo hore uga soo qabtay qaar ka mid a xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dadweyne aada fara badan meydka cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriso ayaa waxaa maanta diyaarad qaasa looga soo qaaday magaalada dooxe caasimada wadanka qatar halkaas oo markii hore loo geeyay xaalad caafimaad kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray qaraxii afar labaatankii bishii hore ee sanadkani ka dhacay xarunta fiisha ku horno ee maamulka gobolka banaadir ee muqdisho dadkii kasoo qayb gala aaska gudoomiyaha gobolka banaadir dhahaana duqa magaalada caasimada ah muqdisho ayaa dhammaanta si wada jir ah alla uga bariyey inuu jannada uu ka waraabiyo sidoo kalena waxay tacsi u direen eheladii qaraabada iyo asxaabta uu ka baxay waxaan toos u tegi doonaa jenaraal kaahiya ama iskoole bolisiya halkaasna aaska ayaa ka bilaaban doona waxaa madaxda qaranka ay fareen in insha allahu ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolka banaadir uu ka baxay loo sheego saddex maalmood kadib in baroordiiq qaran la samay doono goobta iyo wakhtiga iyo meesheedana dib ayaan ka soo sheegi doonaa abdulahira waa mahadsantihiin bismi illaahi araxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sayidina maxamed calaa aalihi wasaxbi wasalam innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan anigoo ku hadlayaa magaca xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya iyo guddida qabanqaabada ee aaska qaran ra-iisul wasaaruhu u magacaabay waxaan marka ugu horeysaa tacsi u dirayaa allah ha u naxariisto ee, walaalkeen cabdiraxmaan cumar cusmaan ee, injineer yariisow oo ahaa qof qaali ah waxaan doonayaa inaan tacsi u diro dhammaan shacweynaha soomaaliyeed ee, qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii iyo waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo allah ha u naxariisto ilaahay su-aasha ha u fududeeyo ee, cab- cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo adinba dadka muslimiintiia ay ka nabad galeen ee, shakhsi een, karaamo leh buu ahaa qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiidh dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqayneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku- gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf u leh oo oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimkaa lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatulfirdowsana geeyo Een, cabdiraxmaan wuxuu u soo halgamay dalkiisa wuxuu wakhti badan iyo tacab badanba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar wuu u guntaday naftiisuu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaati baynu ka wada ahayn waa uga marakacaynaa Ee, waxaynu leenahay ee, walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo inteenna kale oo ummadda soomaaliyeed ah mas-uuliyiinta ah dowlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa ee, suurto gelinnaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad nabad islaaxda ee, magaalada xamar oo caasimaddii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof waloo soomaaliyeedba ku noolaan karayo ee, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo ee, waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in saddex cisho kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra- ra'iisul wasaaraha een, asxaabta ehelka qaraabada laga odhan doono xafladdaas hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxa inooga aadan oo keliya in aynu u ducayno waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto inaynu cafinno dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafinno aynu iscafinno ilaahay aynu u barinno inuu u naxariisto innagana markaan miiqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacabka soomaaliyeed ayaa waxay xasuusan doonaan daalkii dowlad jacaylkii iyo doorkii muuqday injineerisu uu ku lahaa oo uu ka soo qaatay samata bixinta nabadiintii dibudhiska dalka wuxuuna marxuumkan tusaale u ahaa malaayiin soomaaliyeed u taagan adkeynta midnimada xaqiijinta cadaaladda iyo dib u soo nooleynta maqaamka aynu ku lahayn dalalka caalamka wasiiro ka tirsan maamulka puntland ayaa qarax lagula aatimay bartamaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa qarax miino oo barnaamijda maanta ka dhacay bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland qaraxaasoo la sheegay in lala eegtay gaari u watay mas-uul xeer kala duwan ka soo qabtay maamulka puntland qaraxan ayaa goobjogaalle waxay sheegeen in lala eegtay gaari u watay wasiirkii hore qorsheynta xukuumaddii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaac sidoo kalena mar soo noqday wasiirkii maaliyaddii maamulka puntland kaasoo lagu magacaabo shariix xaaji faarax islamarkaasna uu ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisa gaariyan oo ahaa mid aan xabadu karin ee bulo brouf ayaa waxaa la sheegay in miinada ay ka heleeshay qeybta sare xilli uu marayay xaafadda new boosaaso ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland laabiga afar irdoodka kuna dhow hoteelkii hore ee ramada ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland sidoo kale shariix xaaji faarax ayaa horey uga soo minowday musharaxiinta madaxweynaha maamulka puntland doorashada uu ku soo baxay cabdiweli maxamed cali gaas ha yeeshee markii dambe uu qabtay xilka wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta ee maamulka puntland laamahamaanka magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland weli kama isan hadlin qaraxaasi ha yeeshee bilihii ugu dambeeyey ayay wax magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxa ay noqotay mid ammaankeeda sii xumaanayay iyaduna ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal mas-uuliyaddeeda ay sheegtay in dagaalamayaasha al-shabaab hogaamiyaasha soomaalida iyo ormada ayaa shir nabad maanta uga furmay magaalada jegjiga xarunta dalwadaanka soomaaliya ee etoobiya hogaamiyaasha ismaamulida soomaalida iyo ormada ee hoostaga wadanka etoobiya ayaa maanta oo xadaw wuxuu shir uga furmay magaalada jegjiga xarunta dalwadaanka soomaaliya ee etoobiya kulanka labada dhinaca ay yeesheen ayaa ujeedadiisa waxay ahayd midii bulshaysiineed oo lagu garfaynayay xalka colaadda labada shacab kaas oo sani lasoo dhaafay taagneed xalna aan laga gaarin in la iska garto xuduudaha labada maamul iyo in ormada iyo soomaalida ay isku aragti ay ka noqdaan isbeddelka siyaasadeed ee wadanka etoobiya uu ku dhex jiro madaxweynaha dowladaanka soomaaliya ee etoobiya mudane mustafa maxamed cagjar oo warfiidan kula hadlay magaalada jegjiga xarunta dowladaanka soomaaliya ee etoobiya ayaa tilmaamay in shirkan inuu yahay midkii labaad oo laba dhinac ay isku yimaadaan madaxda gobolka oromada ee wadanka etoobiya oo shalay tagay magaalada jegjiga xarunta dowladaanka soomaaliya ee etoobiya ayaa dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyey in natiijo ay ka soo baxdo shirkan uuna xal u noqon doono nabad waarta oo ka hana qaada deegaanada soomaalida iyo oromada shirkan maanta ka furmay magaalada jegjiga xarunta dowladaanka soomaaliya ee etoobiya ayaa waxaa ka qaybgelaya wafuud ka kooban in ka badan laba boqol oo kuwaas oo isugu jira shacab iyo oday dhaqamedyo iyo mas-uuliyiin kale colaadaha dhex maray rayidka labada deegaan ayaa waxaa naf ku waayey boqolaal ruux iyadoona ay ku barakaceen balaayiin ruux oo labada dhinaca saraakiisha ciidamada ammaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay qabsadaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya saraakiisha ammaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen deegaano ka mid a gobolka baay oo ku sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in howlgallada ay ka sameeyeen deegaana hoostaga magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed ay ciidamada ay duuba qabsadeen kadib markii halkaasi howlgal xoogan oo dad ay ku dhintaan ay ka filiyeen ciidanka koonfur galbeed ee ammaanka taliyamahadda oo warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in goobaha ay ka qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab ay ka mid yihiin afgaduud buuraay ow dhigle buulo jibi iyo deegaano kale oo ka tirsaneen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo ay ka arramiyeen in ka badan toban sano dagaalamayaasha al-shabaab taliyamahad ma sheegin in howlgalkaas socday ay isku dhaceen ciidamada al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa iyo ciidamada xoogga dalka ee halkaas howlgal ka sameynayay taliyaha ayaa ugu baaqay dadka deegaanadaasi ku nool inay si dhow la shaqeeyaan ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgalkaasi iska kaashanaya waxa uu sheegay in ciidamada ay sii wadano howlgalka uu ku sheegay in al-shabaab lagaga saaraya deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka baay ee koonfur galbeed soomaaliya ururka al-shabaab ayaa maanta deegaanka buuqaable ee gobolka hiiraan kusoo bandhigay oday dhaqameed ay sheegeen inay kasoo jeedaan maamulada hirshabeelle iyo galmudug ururka al-shabaab ayaa soo bandhigay siddeetan lix oday dhaqameed oo sheegay inay ka mid ahaayeen kuwii soo doortay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya odayaashan ay sheegeen in ka kala imaadeen hirshabeelle galmudug ayaa waxaay tageen deegaanka leeraa buuqaable oo ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab al-shabaab ayaa sheegtay in odayaashaas ay aqbaleen baaqii al-shabaab ee ahaa inay soo diiwaangeliyaan lagana cafiyey islamarkaasna hadda kadib aysan beegso doonin dagaalamayaasha al-shabaab goobta lagu soo bandhigay odayaashan ka koobnaa siddeetan lixda qof ayaa waxaa ku sugnaa guddoomiyaasha al-shabaab ee gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe iyo mudug sida ay sheegeen al-shabaab guddoomiyaashooda oo kale ahaa kaba ku tukad oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe gulad abuunahmaan oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale abuucadnaan oo ay sheegeen inuu yahay guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug konton iyo saddex ka mid a odayaashan lagu soo bandhigay deegaanka buuqaable ee gobolka hiiraan ayaa waxaa la sheegay inay ka tageen deegaanada maamulka hirshabeelle halka soddon iyo saddex ka midna ay ka imaadeen maamulka galmudug deegaanadiisa al-shabaab ayaa horey u sheegtay in u yeerayaan odayaasha soo doortay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya si ay uga toobad keenaan dembiga ay galeen waxayna sheegeen inay tooxuudka uqaban doonaan warkii duuronaga intaas tani kulan dambe nabadgelyo